radii waxaa fursad labaad oo qaaliya noo ah inaanu muasasad tacliim iyo iftiin iyo elays iyo aqoon iyo macrifo aanu iyanaa xafladkeeda ka qayb gallo oo aanu maaragtay soo xaadirno waxay noo tahay sharaf iyo qiimo gaara aanu kala soo qayb gallo reer agaag iyo agaasimayaashii soo agaasimay waa ku faraxsanayana mar labaad waxaanan cumuuman isfaraynaa ilaahay cabsidiisa iyo daacadiisa allahan ka yaabno waxaan isfaraynaa inaynu waxyaalaha muqawimaadka xayaatada iyo nolosha oo ah aynu dhiirigelino oo nabadgelyada horumarka tacliinta waxbeerista waxyaalahaas oo dhanna badan aynu si gaara maaragtay ugu dadaalo runtiina sarxigan ama mabnigan aadka u quruxda badan ee ballaaran ee weyn bacd allahi ilahay shukrigiisa kadib oan ilahay marka ugu horeysa umahadnaqayno cid kasta oo maal iyo maskax iyo murug kaga qayb qaaatayba waa umahadnaqaynaa ilahay ha ka abaalmariyo ajarkooda iyo xasanaadkana allah subxana watacaala ha u sugo ma ka sheekeyn karno fadaailka ay leedahay aqoonta iyo horumarku waa waxa keliya ee ilaahay subxaana watacaala uu u laqinay nabigiisa maxamed ah sala alla alay slam tacliintu waqul rabbi zidni cilman baa la yidhi subxana watacaala waana waxa keliya la yidhi man yurid allahu bi khayran yufaqih fi ddiin marka tacliintu waa iswadaayo tacliinta ugu horeysa ugu sharafta badan waata shareecada tii kale ee maadiga ahaydna waa aqoon iyona loo baahan yahay oo haddii niyo wanaagsan la saaxiibto ajar iyo xasano laga helayo insha allahu tacaala runtiina waxbarashada iyo aqoontu kama sheekeyn karno sidii uu sheegayey ama odayaashii culimadii ugu horreeyey waa kii ay lahaayeen qur-aankeena wuxuu kusoo degay sida yuusuf oo kale waxay ugu horreeyey tacliimay ka bilaabantay iqra baa nabiga la faray sal alla alay slam oo ilaahay uu faray marka tacliintu waa xubin qaaliah oo aada wanaagsan waa waxa keliya ee qof kasta uu sheegto ama ha ahaado qof aqoon leh ama yaanu ahaanin dadkeeda iyo waxa kasoo horjeedo jahligiina qof kasta waa ka xanaaqaya jaahil baa tay qof kasta oo lagu yidhaahdo wuu ka xanaaqayaa oo waa sifo naqsiyaho aada iyo aada u liyato oo haduuba iyo xataa qofka uu diidayo maxaad igu leeya koonnay marka imaam ibnu qayim baa wuxuu sheegaa qiso yaroo niman door raacay oo nin sheekhi ku jiray iyo nin ganacsato ah iyo dad kale kitaabkiisa mfta miftaax daar sacaada inuu haban filaya markaasaa nimankii doon bay raaceen doontii baa marka hirar baa ku kacayo badiyo waa qarqoontayoo ninkii ganacsatada haddii hantidii waa ka dhamaatay magaalay tageen magaaladii xeebta ugu dhaweyd baa maaragtay badbaadisay dadkii waa laga soo saaray meeshii marka dadkii meesha laga soo laga soo laga soo badbaadiyey ninkii hantiilaha ahaa maalkii waa ka tegey cayr buu noqday daliil buu noqday marka ninkii sheekha ahaa dabtiisa iyo cilmigiisaba la kala baxay aad baa loo soo dhaweeyey aada iyo aad baa loo maamuso loo ikraamay ninkii marka ganacsatada ahaa baa ehelkiisii waraaqu diray maalintii dambe markaasuu ka timi hebel hebel ku socotay ehelkaygii waxaan idiin sheegayaa haddaad ganacsanaysaan ganacsi aan baddu qarqinaynin oo maashaynayn ka ganacsado oo aqoon iyo tacliin ogaada buu leeyahy marka tacliinta waa noocaas oo kale aan dhammaanaynin oo qofka ilaalinayso oo sharaf iyo qiimo kordhinaysa waxaana qisooyin dhaqankeena ku saabsan haddaan taabto iyo xagga tacliinta ku saabsan nin baa gabar caashiqay baa magaalooyin in badan ka horreeyey ayaan maanta haysanin haddaa soo joogtoo kale in wax lagu barto waa balbalo way waan intaas in badanna waa taagna soo joogto magaalo ahayd maanta markaa haddii ragmaalkoodii idiin soo khasiray oo maanta aada ogtihiin sida maalka loo jecel yahay oo dhaqaalihiisi iyo carabkiisi uu kusoo bixiyey waxaa idinla gudban inaad maaragtay aada lagu mahadnaqdaan gidaaradana lagu qoro ragga magacyadooda muasisiinta iskuolka aagaag hoose dhexe aagaag hebel hebel hebel hebel marka in magacyada lagu qoro ayay runtii mudan yihiin oo arday kasta oo bartaa maaragtay soo galaa u barto oo yaqaano mahadnaq weyna loo jeediyo runtii lagu faraadeego aqoonta aad keentaan macallimiinta meel xoog laga raadiyo dhaqaalaha loo horo waana ogtihiin oo waxaad la daristihiin magaalo taariikhi ah deegaankeena ah oo runtii la oran karo waxay tahay asaaskiiyo gundhigii waxbarashadii deegaanka soo lama yaqaan magaaladaas urfadhi weya ahi urfadhi magaaladaas waa masala magaalo qadiima oo waxbarashada aada maratay deegaanka runtii meel hore kaga taalla waxaan si gaara isagaana aan ugu sii mahadnaqayaa saaxiibkay professor abdirasaaq maxamed aadan oo runtii muftaax khayr ah dadka waxaa kamid a dad mutaatiix lilkhayr ah maqaaliiq lishar ah sidii xadiidku tilmaamayey marka waa runtii meel kasta oo khayr uu taagan yahay oo meel kasta wanaag laga samaynayo kuwa ugu horeeya awaailka weeyaan runtii dee bal noo soo daaya mar yar anagana hanoo riix wuxuuna noosoo noo soo fasaxa anagana runtii aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadnaqayaa khayr allaha siiyo juhdigu bixinayo maaragtay dadaalka ku jira horumarka uu jecel yahay nabada uu jecel yahay haddii bedenka deegaanka uu jecel yahay oo guud ahaan deegaanka oo dhan waxqabad buu ka yahay oo wuxuu nala aasaasay dugsiga sare talooyin badan buna siiyey buug badan ba xataa waxaan ogahay inuu deegaano kale uu maaragtay ka qalqaalinayay in tacliin iyo ardada dugsiga sare ka baxdaa ay maaragtay sii hesho aada buu ka shaqaynayay waxbarashada xataa lafteeda galowa markaan ka aragnay waa ka hadlayay in loo soo dirto oo uu ka shaqaynayay runtii aada bugu mahadsan yahay waxaan isleeyahay baal dahaba buu kaga jiraa in la oran karo maanta inaynu dhammaanteena ilaa hawl ilaa cegaag ilaa deegaanka oo dhan ba aynu maaragtay ninkaas maskaxda lagu hayo oo looga abaalgudo oo haddaynu wax kale ugu abaalgudi weyno jazak allah khayr ilaha ka abaalmariyo iyo hayn loogu hayo maratay abaalkaas baan maratay isku isxusuusinaynaa dhammaan dadkii ka qayb galay halkan soo diyaariyey ku dadaalay fikirkii taba ku darsaday ilaha khayr ka siiyo awalana ilahay baa mahadsan subxana watacaala wa aakhirana aad baa idinku mahadnaqayaa waktiyada aada nasiiseen iyo qoraxda taagantiin oonu ka xunnahay ilahay idinka abaalmariyo wabilahi tawfiq sal lla alay slam